degmada baled xaawe ee gobolka gado ayaa laga dareemayaa horumar dhanka amniga iyo ganacsiga magaalada ayaa ah magaalo dhanka ganacsiga ka koraysa iyo dhisbaha haddaba waxaa warbaahinta la hadlayay qaar ka mid ah ganacsatada ee magaalada baled xaawe ee gobolka gado iyagoona ka warbixiya horumarka magaalada sii koraysa mahadsan tahay walaal horta meshan waa degmada baled xaawo meesha hadda aad taagan dukaanka hadda aan ku jirno waa xiran fitmasfis oo degmada baled xaawo ah waa adeega bulshada looga maarmay magaalooyinka kale ama dariska ama kuwa magaalada gudaheedaba looga maarmay weyo waxyaalaha ay degmada ku horumartay waxaa ka mid ah dhismaha laamiga oo hadda meel fiican marayo sidoo kale ganacsiga walow amaryahan dambe maaragtay ganacsiga degmada aan si toosa maaragtay aad moodo in aan dhaqaaqiisa iyo horumarkiisa xoogaa meelo badan ay wax ka jiraan moodo laakiin aad waxaan usoo dhaweynayaa horumarada degmada ay gaartay horumarka degmada gaartay iyo laamiga meesha fiican uu noo marayo waana rajeynaynaa intaan in ka badan inaan gaari doono insha allah waqtiyada soo socda ulayda magacaygu waa xuseen geeriye burow waxaan ku suganahay ama ku noolahay degmada balxaawo waxaan mas-uul ka ahay goob ganacsi kusaan degmada balxaawo oo magaceeda la yiraahdo bader electronics ahaantii degmada balxaawo ka shaqeynaynay muddooyin badan waxayna ahayd howshanada inaan degmada kusoo kordhino waxyaalay u baahan tahay sida agabka electronica qalabka korontada tviyada degmada loo isticmaalo oo aad muhiim ugu ahaa qalabkaasi marka hore waxaa laga soo keeni jiray magaalooyinka muqdisho iyo nairobi ayagoo aanan ku lahayn xarun rasmi ah degmada baradaxaawo kadib caqabadaha ayaa markaa aragnay xaruntan aan ka furno degmada baradaxaawo xaruntaan oo ah xarun ay ku dhamaystiran yihiin agabka electroniga ah sida mobeelada tviyada qalabka korontada iyo adeegyo kale oo ay ka mid yihiin waxyaala isku carfiyo run ahaantii allah ayaa ku mahadsan muddo dhowr iyo toban sana ayay xaruntan furan tahay waxayna ka mid tahay xarumaha degmada baradaxaawo siiyo adeegyo ay u baahan yihiin halkii ay u dooni lahaayeen degmooyin aad ugu fogfog sida caasimada soomaaliya muqdisho iyo magaalada nairobi iyo weliba aanan ka reebin degmada dadka aan nahay ee mandheera intaa kadib degmada baradaxaawo annaga waxaanu shaqooyinkaas aan ka hayno wax caqabada oo hadda aan kala kulnay ma jiraan dhanka amniga xil dambe aan isku gaarnaa oo ilaa iyo tobanka habeennimo ah ama afar saac oo habeennimo